iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee korintoska koowaad sarakicidda masiixa walaalayaalow waxaan idin ogaysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey oo aad idinkuna aqbasheen oo aad ku taagan tihiin oo aadna ku badbaaddeen haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaydnaan micno la'aan u rumaysan waayo markii ugu horraysay waxaan idin dhiibay waxaan aniguba helay oo waxa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorninku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorninku leeyahay markaasuu kayfas u muuqday markii dambena laba-iyo tobankii markaasuu wuxuu mar keliya u muuqday kuwo ka badan shan boqol oo walaalo ah kuwo weli intoodii badnayd ay hadda joogto laakiin qaar baa dhintay goortaasuu yacquub u muuqday markaas rasuullada oo dhan markii ugu dambaysayna aniga oo dhicis oo kala ah ayuu ii muuqday waayo anigu waxaan ahay kan rasuullada u liita oo aan istaahilin in loogu yeedho rasuul waayo kiniisaddii ilaah baan silcin jiray laakiin ilaah nimcadiisa ayaan ku ahay waxaan ahayba oo nimcadiisii laysiiyeyna wax aan waxtar lahayn ma ay noqon laakiin anigu waxaan u howshooday si ka badan dhammaantood anigase ma aha laakiin waa nimcada ilaah ee ila jirtay haddaba ha ahaato aniga ama iyaga sidaasaannu u wacdinnaa oo idinna u rumaysateen sarakicidda kuwii dhintay haddii dadka lagu wacdiyey in masiixa kuwii dhintay laga sara kiciyey sidee baa qaarkiin u yidhaahdaa sarakicidda kuwii dhintay ma jirto haddaanay jirin sarakicidda kuwii dhintay masiixana lama sara kicin oo haddaan masiixa la sara kicin markaas wacdigayagu waa khasaare rumaysadkiinnuna waa khasaare waxaa la arkayaa inaannu markhaatiyaal been ah ka nahay xagga ilaah waayo waxaannu u marag furnay inuu masiixa sara kiciyey kan aannu sara kicin haddii aan kuwii dhintay la sara kicin haddii aan kuwii dhintay la sara kicin masiixana lama sara kicin oo haddii aan masiixa la sara kicin rumaysadkiinnu waa khasaare oo weli dembiyadiinna ayaad ku jirtaan oo weliba kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintayna way halligmeen haddaynu noloshan oo keliya masiix ku rajayn lahayn waxaynu ahaan lahayn kuwa u liita dadka loo naxo oo dhan laakiinse haatan masiixa ayaa kuwii dhintay laga sara kiciyey isagoo ah midhaha ugu horreeya ee kuwa dhintay dhimashadu nin bay ku timid saas aawadeed sarakicidda kuwii dhintayna nin bay ku timid siday dhammaan aadan ugu wada dhintaan sidaas oo kalea dhammaan masiixa loogu wada noolayn doonaa laakiin mid kasta markiisa masiixa midhaha ugu horreeya markaas kuwa masiixana wakhtiga imaatinkiisa markaasaa dhammaadku iman doonaa markuu isagu boqortooyada u dhiibi doono ilaaha aabbaha ah markuu baabbi'iyo madax walba iyo amar walba iyo xoog walba dabadeed waayo waa inuu wax xukumo ilaa uu cadaawayaashiisa oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo oo cadaawaha ugu dambeeya ee la baabbi'in doonaa waa dhimasho waayo wax walba cagihiisa hoostooduu geliyey laakiin markuu yidhaahdo wax walba waa la hoosgeliyey way cad tahay in laga reebay kan wax walba hoostiisa geliyey markii wax walba la hoosgeliyo isaga markaas ayaa wiilka qudhiisana la hoosgelin doonaa kan wax walba hoosgeliyey isaga inuu ilaah wax walba u ahaado dhammaan haddii kale maxay samayn doonaan kuwa loo baabtiisay kuwii dhintay haddii aan kuwii dhintay la sara kicinba maxaa haddana loogu baabtiisaa iyaga maxaynu saacad walba halis ugu jirnaa faanka aan idin qabo xagga rabbigeenna ciise masiix ayaan ku caddaynayaa walaalayaalow inaan maalin walba dhinto haddii aan sida dadka dugaag ula dagaalamay efesos maxay ii taraysaa haddii aan kuwii dhintay la sara kicin aynu wax cunno oo cabno waayo berrito waynu dhiman doonnaaye yaan laydiin khiyaanayn kuwa xun la socodkoodu waa halleeyaa suluubta wanaagsan si quman u toosa oo hana dembaabina waayo qaar baan ilaahba aqoonin waxaan taas u leeyahay inaan idinka xishoodsiiyo laakiin mid baa odhan doona sidee baa kuwii dhintay loo sara kiciyaa oo jir caynkee ah bay ku yimaadaan doqon yahow waxaad adigu beertid ma noolaado haddaannu dhiman oo waxaad beertidba ma beertid jidhka noqonaya laakiin iniintoo qudha ha ahaato iniin sarreen ah ama iniin cayn kale ah laakiin ilaah wuxuu iyada siiyaa jir siduu u doonayey inin kastana jidhkeeda hilib oo dhammu isku hilib ma aha laakiin waxaa jira hilibka dadka iyo hilibka kaloo dugaagga iyo hilibka kaloo shimbiraha iyo hilibka kaloo kalluunka oo waxaa jira jidharhka samadda iyo jidharhka dhulka laakiin ammaanta kuwa samadu waa mid oo tan kuwa dhulkuna waa mid kale waxaa jirta ammaanta qorraxda iyo ammaanta kaloo dayaxa iyo ammaanta kaloo xiddigaha waayo xidiguba xiddigta kale way ka ammaan duwan tahay sarakicidda kuwii dhintayna waa sidaas oo kale waxaa lagu beeraa qudhun waxaana lagu sara kiciyaa qurunla'aan waxaa lagu beeraa maamuusla'aan waxaana lagu sara kiciyaa ammaan waxaa lagu beeraa itaaldarro waxaa lagu sara kiciyaana xoog waxaa la beeraa jir naf leh waxaana la sara kiciyaa jir ruux leh hadduu jiro jir naf leh jir ruux lihina waa jiraa haddaba waxaa qoran aadan oo ahaa ninkii ugu horreeyey wuxuu noqday naf nool aadankii ugu dembeeyeyse wuxuu noqday ruux wax nooleeya hase ahaatee kan ruuxa lihi ma aha kii ugu horreeyey laakiin kan nafta leh markaasna kan ruuxa leh ninkii ugu horreeyey waa kan dhulka oo camuud ah ninkii labaadna waa kan jannada sida kan camuudda ah kuwa camuudda ahina waa sidaas oo kale oo sida kan jannada kuwa jannaduna waa sidaas oo kale oo sidaynu ugu egnahay kan camuudda ah sidaas oo kale ayaynu ugu ekaan doonnaa kan jannada waxaan leeyahay walaalayaalow jidhka iyo dhiiggu ma dhaxli karaan boqortooyada ilaah qudhunkuna ma dhaxli karo qudhunla'aanta eega waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon dhammaanteen ma wada dhiman doonno laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa dhaqsiba intaan il laysku qaban markii buunka ugu dambeeya la yeedhiyo waayo buunka waa dhawaaqi doonaa oo kuwii dhintayna qurunla'aan baa la sara kicin doonaa waana layna beddeli doonaa waayo kan qurmayaa waa inuu gashado qurunla'aanta oo kan dhimanayaana waa inuu gashado dhimasho la'aanta markii kan qurmayaa uu gashado qurunla'aanta oo kan dhimanayaana uu gashado dhimasho la'aanta markaas hadalka qorani wuu noqon doonaa ee ah dhimashadii waxaa leeqday libtii dhimashoy meeday libtaadii dhimashoy meeday micidaadii micida dhimashadu waa dembiga oo xoogga dembiguna waa sharciga laakiin ilaah baa mahad leh kan libta inagu siiya rabbigeenna ciise masiix sidaa daraaddeed walaalahaygii aan jeclahayow noqda kuwo adag oo aan dhaqaaqayn oo had iyo goorba shuqulka rabbiga si aad ah u sameeya idinkoo og hawshiinnu inayaan khasaare ahayn xagga rabbiga